magacayga waa cabdiqaadir cali nuune waxaana guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida reer holland cabdiqaadirow maanta maxaa jira od isugu soo baxdeen sidaad la socotaan waxaa ka jira dalka soomaaliya arrimo ummadda soomaaliyeed ee dhammaan ka dhidhisay oo ahayd in baddii soomaaliyeed mataqaana dowladda etoobiya damac qallabsan ay kusoo hunguriyeysay islamarkaana ay rabto inay si aanan nidaam ahayn oona ummadda ahayn inay inay ku qaataan taas ayaa maanta laga soo horjeedaa badday soomaaliya ku saabsaneed ee dhanka seylac marka maxaad qorshayseen oo idinka yani dhanka falcelintiina ah waxaan bulshada soomaalida ku nool waddanka holland waxay diyaarisay bannaanbax aad u weyn oo hadda lagu qabanaya maxkamadda caalamiga ah ee danhaag waan aan ayaan kor taaganahay waxaana kale oo aan aan markaas ummadda soomaaliyeed ay muujinaysaa iyagoo wata boorar ku saabsan luqado kala duwan lagu qoray luqadda waddanka iyo ingilish iyo carabiga iyo soomaaliga ah baddeennu maaha mid iib ah cidna lagama yeelaayo maaragtay ummadda soomaalida xalkeeda marka ummadda soomaaliyeed oo aad u tiro badan ayaa meeshan kusoo qayb kasoo qayb gashay waxayna muujinayaan hadallo ku saabsan in maaragtay ummadda soomaaliyed ay ka xun tahay arrimahaas guracan ee somalilan madaxweynaheeda sameeyey iyo ra-iisul wasaaraha dowladda etoobiya mana suurtoobaysa marnaba mana dhici karto inta qof soomaaliya nool yahay intii arrintan ay soo baxday ma markii ugu horreysay oo jaaliyadda soomaaliyeed ee holland ay dibadbaxan samaynayaana waa markii ugu horreysay marka hore waxaan ka qornay waraaq ku saabsan kasoo horjeedka arrintaas waxaan u gudbinay dowladda dadka holland ee xukunta iyada iyadoo iyadu soo gudbisay wadamada yurub ee iyuda ee brussel ku yaallo marka marka hore waxaan samaynay qoraallo isdhaabsi ah waxayna dowladda holland markaa ku dhawaaqday inay kasoo horjeeddo ayadana ay mawqifka soomaalida ummadda soomaaliyeed ay la qabto islamarkaana ay ilaalinayso sharafta iyo xuduudka badda soomaaliyeed ee cidna aan kusoo xadgudbi karin sida internationalka u aqoonsan yahay mudaaharaadkan ama banaanbaxan isku soo baxdeen marka shacabka caadiga laga soo tago yaa kaloo qayb ka ah waxaa ku jira dad siyaasiyiin hore oo uu ka mid yahay maxamed cabdi yuusuf ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya waxaa kaloo ka mid ah xildhibaano oo waddanka hoola degan waxaa ka mid ah aqoon-yahano culamaauddiin haween tiro badan iyo dhallinyaro badan oo waddanka ku koray qaar ka hayaan jogooyin sare kala dad kala duwan oo soomaalinimadoodu aad iyo aad u qiiraysan ayaa kasoo wada qayb galay marka ma idinka keliya yaa banaanbaxaya mise jaaliyadaha kale ee soomaaliyeed ee qurbaha ku nool meeshan waddankan waxaa isugu yimid dhammaan jaaliyadaha soomaaliyeed ee degan wadamada benelux isku yidhaahdo sida waddanka belgium ostry ostry iyo germany iyo wadamada u dhadhow oo dhan ayaa halkan wada yimid marka maxaad maanta ugu soo beegteen waxaa maanta loogu soo beegay waa maalin shaqo ah oo jimco ah salaada kadib in la qabto banaanbaxan si loo muujiyo in ummadda soomaaliyeed ay wada arkaan dowladdana shaqadeedii ayadoo wadata ay mataqaana dareemaan internationalka meesha ay degayiin maxkamadda caalamiga horteeda waaye lagu muujinaya maadaama dowladda etoobiya ay sukuleen safaaradeedii ay ka guurtay sidaa daraaddeed in loo muujiyo ummadda internationalka ee danaya ummadda soomaaliyeed iyo dhammaan xiriirka caalamiga ah inay ogaadaan halkanna waxaa markaa banaanbaxa daadihinaya ama ilaalinaya guddiga nabadgelyada magaalada iyo boliiska u qaabilsan inay fiiriyaan inaanan mataqaana xaaladaas ay si u nabadgelya ku dhacdo waxaa kaloo iyadana nagala soo qayb galay oo dad badan oo ka socda wadamo kala duwan oo kasoo horjeeda siyaasadda dowladda etoobiya ninka xukuma sida eritreyaan iyo etoobiyan ah oo kala duwan oo qabaa'iladoodii ah ayaa halkan ku xaadirsan marka ma maanta keliyu ku eg yahay mise waa wax maalmo soconayo banaanbaxu sidiisa maanta ayuu ku egyahay laakiin marar badan in la soo celiyo ayaa la rajaynayaa waxaana qabaqaabinaynaa banaanbax kale oo ku saabsan laga dhigi doono dalka belgium halkaas ay degan tahay safaaradda dalka etoobiya halkan qusuliyada ku leedahay iyo markaa soomaalida halkaas ayaa laisugu tegi doonaa iyadan banaanbaxaasaan qorsheynayna ujeeddada aad ka leedihiin ugu weyn waa maxay walaalkay ujeeddada ugu weyn waxa weeyaan in ummadda soomaaliyeed ay muujiso dal iyo dibadba arrimahan aanan marnaba ummadda soomaaliyeed u qalmayn inaysan hirgelin sidaa daraaddeedna loo muujiyo ilaa iyo inta heerka rabta ha gaarto in mataqaana xiriirka caalamiga ee lagu cadaadiyo dowladda etoobiya waxyaabahaas oo kale ee guracan ee damaca aadka u qaldan inaysan marnaba aysan soo hawaysanin sidaa daraaddeed ayaan rabnaa inaan muujino islamarkaana maadaamaan nahay qurba joogta ummadda soomaaliyeed ee waxgaradka ah ama aqoonyahaninta ah inaan markaa ka hor tagno islamarkaana aan qornay betis waxa la yidhaahdo mataqaanaa cadaadis aan ku gelino internationalka inay arrintaas eeto sida xaqa ah ay tahay uga laabtaan maxaa yeeley ninkani waa nin maaragtay riyoonaya aanan marnaba ku fikirin dad walaalo ah oo etoobiya soomaaliya oo qarniyaal qarni wada deganaa inuu dhex dhigo bulsho dhibaataysa ka sameeya marka taa ayaan kasoo horjeednaa ugu dambayntii ma is leedahay kajaaliyad ahaan si soomaali ahaan waad uga midaysantihiin banaanbaxan mise waxaa jiro qaar ka mid ah jaaliyadda oo aan idinla qabin fikirkan may jaaliyaddan waa jaaliyad fac weyn wakti fogna la aasaasay dhammaan ummadda soomaaliyeed magac iyo isir bale afkay rabaan ku hadlaan meeshay rabaan ha ka deganaadaan qaaradaha afrika iyo adduunkaba ayaa ku midaysan ugu badnaan mataqaanaa tiro dad ah lixdan kun oo soomaali ayaa waddankaa degan marka waa ka wada midaysan yihiin inta badan ee ummadda soomaaliyeed dadka aqalgal ka ah oo meesha rabaa ka yimaadaan somaliland ha ka yimaadaan koonfur ha ka yimaadaan etoobiya ha ka yimaadaan kenya ha ka yimaadaan kulli ku midaysan yihiin jabuuti ha ka yimaadaan guddoomiye waa mahadsan tahay waan kaga mahad celinaynaa waktigaaga qaaliga iyo faahfaahinta aadna siisa mawlid waa mahadsan tahay adiga dhammaan saxaafadiinaba aad iyo aad baan idinkaga mahad celinaynaa fursadaana siisay waana ku mahadsan tahay waa mahadsan tahay axmed nuur soo dhowow bal faahfaahin naga sii jawiga guud banaanbaxa maanta ka dhacayo maxkamadda i c j heeg mulid waad mahadsan tahay sida uu guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee dalkan netherland uu sheegay cabdiqaadir nuune soomaalida ayaa maanta waxay isku soo baxday afaafka hore maxkamadda caalamiga ee heeg halkan oo ay ku dhigayaan banaanbax ku saabsan arrimaha badda soomaaliya iyo dhowaan heshiiskii dhex maray maamulka somalilan iyo dowladda federaalka etoobiya dadka goobtan isugu imaada waxay wataan boodhan ay ku qoreen halkudhigya ka mid a baddaanada iimaaha iyo sidoo kale dadku waa walaala inay si nabadgelyo ah ku wada noolaadaan marka ujeeddada ugu weyn ee jaaliyadda soomaalida ee dalkan netherland banaanbaxanay haatan ay ku qabteen afaafka hore ee maxkamadda caalamiga ee cadaaladda magaalada heeg ee dalka netherland ujeeddada ugu weyn ee banaanbaxaas u dhigayaan waa kaa waxaa kaleeto ay si toosa markaasi ay fariimo ugu dirayaan ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed iyagoo markaasi ku odranaya badanadu beec maaha sidoo kaleetana in uu ka shaqeeya nabadda labada dal maadaama ay muddo dheer ay deris u ahayn sidoo kaleetana deriskaasi aysan ahayn wax iyaga ay doorteen oo markaasi uu yahay wax uu ilaahay subxaana wa tacaala markaasi ugu talagalay marka dadka waxaa ka muuqata shucuur fara badan waa dareemi kartaa waddanka netherland xilligan qabow baa ka jira marka waad dareemi kartaa dadka iskugu soo baxay meel goob bannaana islamarkaana dareenkooda ku cabiraya marka odayaal baa ku jira sida uu guddoomiyaha jaaliyadda uu sheegayba qaarkood siyaasad ka soo qabtay soomaaliya mas-uuliyiin hore oo soomaaliya soo maraya marka tan marka waxay u eg tahay jaaliyadda soomaalida ee dadkan netherland ku nool in gebi ahaanba ay ka qayb qaadanayaan mudaharaadkan sidoo kaleetana ay filahayaan markaasi in dad tiro intan ka badan markaas iyaguna marba mar ka dambaysa dadka way iskugu imaanayaan goobta ujeedada ugu weynna waa arrintaasi ku saabsan arrimaha badda tusaaleahaan oo kale siyaasiyiinta ama dadkii horaan kasoo qabtay jegooyinka soomaaliya waxay ka hadlayaan taariikhda soomaaliya iyo weliba sidoo kale baddaas iyagoo sheegay in ummadda soomaaliyeed ay yihiin dad walaalaha dad aan kala guyi karin waxay sheegeen in siyaasiyiin dana gaara leh aysan ummadda soomaaliyeed ee walaalaha aysan kala goynin marka mulid ujeedada ugu weyn arrintaas ayay ku saabsan tahay dibadbaxa ma dhacay mise waa la qorshaynaya mulid dibadbaxa wuu dhacay ujeedada ugu weynna waxay tahay in dadkan ay ku soo bandhigaan arrintaas aan sheegay ee ku saabsan arrimaha badda tusaale ahaan oo kale dadka goobo kala duwan bay ka yimaadeen wadada deriska sida beljimka oo kale iyo jermal oo waddanka netherland derisla qaarkood dadka ayaa ka yimaada ilaa saakay dadka ay socdeen si markaas ay uga soo qayb galaan marka waxaa la odhan karaa arrintan waa arrin ummadda soomaaliyeed ee ku nool dalka netherland iyo wadamada deriska ay usoo diyaargareen sidoo kaletana maalmihii ugu dambeysay waxay ku jireen dadaal fara badan oo ku saabsan dhanka u diyaargarowga maalintan goordhowa salaadii jimcaha laga soo baxay saddexda galabnimo xilliga ay tahay dalka netherland islamarkaana geeska africa shanta galabnimo ay u tahay ayay markaasi ugu talagaleen markaasi in lagu aadiyo si dad fara badan ay goobta isugu imaadaan tusaale ahaan oo kaleet waxaa arkaysaa dad waayeelah iyadoo qabo uu jiro haddana qadiyadda soomaalinimada awgeed u soo baxay in markaasi qadiyadooda ay muujiyaan marka dibadbaxa markii uu dhacayay jawiga siduu ahaa wax rabshado miyaa jiray mise mid nabad buu ahaa mulid sharciga waddanka netherland ayaa wuxuu dhigayaa in qowmiyad kasta oo waddankan ku nool ay xor u tahay in markaasi ay si toosa ay u hadasho iyagoo markaasi soo bandhigaya waxyaabaha markaasi ay tabayaan iyadoo markaasi la isticmaalayo dimuqraadiyadda waddankan ka jirta inta aan la qabanqaabanin banaanbaxan waxaa loo gudbinayaa marka hore codsi waaxda arrimaha nabadgeliyada iyo sidoo kale si markaasi ogolaansho ay uga helaan in banaanbaxan ay qabtaan marka taas ayaa waxay u ogolaanaysaa dadka inay shucuurtooda ay soo bandhigaan marka wax dhib oo yani ama rabshad uu heli maaha maya wax rabshadoo ka dhaca ma leh laamaha ammaanka sida booliska oo kalea loogu talagalay in ay sugaan goobtan afaafka hore maxkamadda caalamiga ee heeg maalmo ka hor markaasi ama muddo ka hor banaanbax weyn baa ka dhacay isla maxkamadda horteeda oo looga hadlayay arrimaha qadiyadda ee falastiin marka laamaha ammaanka waxay sugaan ammaanka sidoo kalena waxay dadka ay ka codsadeen horaanna farriin ay fareen inaysan wax nabadgelyada khatar ku ama sidoo kale dhibaato keenaya inaysan samayn marka dhammaan dadka iskugu soo baxay halka way u hoggaansan yihiin amarada laamaha ammaanka aad iyo aada u mahadsan tahay weriye axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol oo si toosa isagoo ku sugan maxkamadda caalamiga ee cadaaladda i c j ee magaalada heeg si toosa khadka telefoonka igu warramayey axmed waa mahadsan tahay cabdilaa mudan mulid